أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل في سنن الجمعة جمعة سنوينكيدي ayuu u fasal yahay sheekhu halkan wuxuu uga hadli doonaa raximahu llahu tacaala jumcada masaa'il uu sunneeyey nabigeenu sala allahu calayhi wasalam in la sameeyo maalinta jumcaha ah yusanu waxaa la sunneeyaa alguslu qubays ayaa la sunneeyaa lixaadirihaa xaadiri ljumucati jumcada qofka soo xaadiray oo doonaya salaada jumcada inuu yimaado qofkaa waxaa loo sunneeyaa inuu soo qubaysto marka salaada jumcaha qofka soo xaadiraya ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa qof kasta oo doonaya salaada jumcaha inuu tukado wa in lam tajib calayhi yaysanba waajib ku noqon oo tusaale ahaan haweeneydii haweeneydii hadday doonayso inay salaada jumcaha ay ka qayb gasho hadday doonayso waa loo sunnaynaa inay soo qubaysato yacni waajibna kuma ahan salaaddii jumcada oo hadday doonto waxay samayn kartaa inay duhur gurigeeda ku tukato marka masaladan ulajeeddada laga leeyahay qubayska qofka loo sunnaynayo waa qof kasta oo doonaya jumcaha inuu tukado khaas kuma aha dadkii jumcadu ay waajib ku ahayd qof walba oo doonaya inuu jumcada tukado inuu soo qubaysto waa sunno yusanu waxaa la sunneeyaa alguslu qubays ayaa la sunneeyaa lixaadirihaa jumcada qofka soo xaadiraya waxaa loo sunneeyaa qubays wa waqtuhu waqtu lgusli qubayskaas waqtigiisu min alfajri min tuluuci alfajri fajarka dhalashadiisa laga bilaabo goormaa jumcada qubayskeedu uu bilowmaa jumcada qubayskeedu goormuu bilowdaa wuxuu yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala salaada subxigu markay dhalato markaas waa la qubaysan karaa salaada subxigu hadday dhalatoba waa la qubaysan karaa laakiin qofku hadduu habeenkii jimcuhu uu soo gelayey bacda alcisha hadduu iska qubaysto qubayskaasi ma jiro yani qubayskii sunnaha ahay oo jumcada u noqon maayo waa iska qubays caadi o isagu qubaystay mooyee liannahu qubayska jimcuhu wakhtigiisu wuxuu ka bilaabmaa salaada subax markii ay dhalato markaas waad qubaysan kartaa wa yusanu waxaa la sunneeyaa taakhiiruhu taakhiiru lgusli qubeyska dib u dhigiddiisaa la sunneeyaa ila rawaaxi ilaa wakti rawaaxi ilaa waktiga tegidda in dib loo dhigo ayaa la sunneeyaa adigoo qubaysan kara maalinta jumcaha salaada subax markay dhalataba jumcadii qubayskeediiba qubaysan kara haddana waxaa fiican oo sunno ah marka masjidka aada aadayso markaa inaad ku beegto marka aada baxayso oo masjidka aada u dhaqaaqaysid markaa inaad qubaysato sidaasaa wanaagsan leanna waxaa weye haddii salaadii subxiga aada qubaysatay intaa waxaa laga yaabaa inaad dhididay waxaa laga yaabaa in wasakhu ku soo gaartay marka mar walbaba inaad ku beegto markaad masjidka aadi rabtid xilligaa inaad qubaysato xilligaasaa sunno ah oo wanaagsan wey wa yusanu waxaa kaloo la sunneeyaa adtabkiiru kallahaadda in la kallaho masaajidda loo kallaho xilliga maalinta jumcaha ah masaajidda in loo kallaho ayaa la sunneeya ligayri اlimaami imaamka kayrkiisaa loo sunneeya isagu imaamka yacni qofka khadiibka ahee khudbada akrinaya isaga waxaa loo sunneeyaa marka khudbada uu bilaabayo inuu masjidka soo galo khudbada markuu bilaabmayo lix saac iyo wixii ka dambeeya inuu isagu yimaado ayaa sunno ah looma sunneeyo imaamkii khadiibkii inuu isagu soo kallaho oo uu soo hormaro laakiin dadka kale waxaa loo sunneeyaa subaxa hore aroorta hore inay masaajidda yimaadaan maxaa yeelay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheegay qofba qofkii ka soo horrayso inay ka ajir badanta maalinta jimcaha ah qofba qofka masjidka ay uga soo horeyso inay ka ajir badan tahay ayuu xadiis ku sheegay nabigu sala allahu calayh wasalam waa xadiid saxiix oo nabigu salى اllahu calayhi wasalam uu ku yidhi man iqtasala yowma اljumucati maalinta jumcaha qofkii soo qubaysta ثuma raaxa fi الsaacati اlأuulaa saacadda hore soo taga fakaأnnamaa qaraba badana waxay la mid tahay isagoo ilaahay ugu dhowaaday neef geela neef geela isagoo sadaqaystay ajirkeedaa loo qori waman raaxa fi الsaacati الثaaniya saacadda labaad qofkii tagana oo masjidkasu yimaada fakaأnnamaa qaraba baqara neef lo-a isagoo ilaahay ugu dhowaaday oo neef lo-a sadaqaystay ajirkeedaa loo qori yuri nabigu salى اllahu calayhi wasalam waman raaxa fi saacati الثaaliثa saacadda saddexaad qofkii taga fakaأnnamaa qaraba kabshan aqrana wan geesalahoo weyn isagoo sadaqaystay oo kale oo ilaahay ugu dhowaaday ayay la mid tahay waman raaxa fi saacati araabica saacadda afraad qofkii tagana fakaأnnamaa qaraba dajaaja dooro isagoo sadaqaystay oo kale oo ilaahay ugu dhowaaday dooro ayuu la mid yahay waman raaxa fi saacati alkhaamisa saacadda shanaad qofkii taga masjidka fakaأnnamaa qaraba baydatan waaba isagoo ukun ilaahay ugu dhowaado ukun sadaqaystay soo ma arkaysid ajirku waa soo yaraana hadduu markaad soo daahdo oo masjidka aad ka soo daahdid maalinta jumcaha ajirkaagu wuu sii yaraanaa mar walbaba marka sida sunnada ah waa in aroorta horeba masaajidda la yimaado maalinta jumcaha ah wa tabkiiru ka lahaadii ayaa loo sunneeya ligayri اlimaami imaamka gayrkiis ayaa loo sunneeya ama alimaam fayundabu lahu taakhiir ilaa waqti اlkhudba lilitibaac amaa qofka imaamka waqtiga khudbada la akhrinayo khudbada markuu akhrinayo markaasu asagu iska imanay ligayri اlimaam min duluuci اlfajri fajarka dhalashadiis laga bilaabo ayaa la sunneeyaa in lasoo kallaho salaada subxigu hadday dhalato wakhtigaaba in layska yimaado masaajidda ayaa la sunneeya wa lubsu lbiidi wa yusanu waxaa la sunneeyaa lubsu lbiidi dharka cadcad lebiskoodii dharka cadcadka maalinta jimcaha dharka cadcadka in lasoo qaato ayaa sunno ah maxaa yeelay nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiix oo ka sugnaaday wuxuu ku yidhi ilbasuu min hiyaabikum albayaad fa inahaa min khayri hiyaabikum dharkiina waxaad ka lebisataan ood qaadataan kuwa cadcadka ah fa inahaa min khayri hiyaabikum dharkiina kuwa ugu khayrka badan waa kuwa cadcada buu yihi nabigu sala allahu wasalam wbaaraka caleyh wa tandiifu isnadaafina la sunneeya maalintaa jumcaha in aada nadaafadda loogu dadaalo ayaa la sunneeya oo waxa yacni nadaafadda ulajeedada laga leeyahay bixalqi alcaana caanada waa tinta hoose wey tinta hoose in layska xiiro wa nadfi libdi kilkilaha in layska tifo wixii wasaq iyo tin iyo ku yaalla wa qasi shaarib shaaribka in layska jaro wa taqliimi aladfaar cijiyaha in la jarto wa bisiwaag cadaygaas maaragtaa in laysku nadiifiyo wa isaalati alawsaakh wixii wasakh oo dhan in layska zuuliyo waarawaa'ixi alkariiha waxyaalaha qurmayoo la nacayoo dhan qurun oo dhan layska zuuliyo lilitibaac nabigaa lagu raacay sala allahu calayhi wasalam nabigaa amray arrimaha noocaasoo dhan in la sameeyo watadayubu iscarfintiina waa la sunneeya markaad soo qubaysato soo nadiifiso in haddana lassoo carfiyo ayaa la sunnaynao qofku wuxuu heli karo oo catar iyo miski inuu isu soo mariyo ayaa sunno ah maxaa yeele xadiis saxiix waxaa soo arooray man iqtasala yowma aljumuca maalinta jumcada qofkii soo qubaysta wa labisa min axsani hiyaabihi dharkiisa kuwa ugu wanaagsan soo labista wamasa min diibin in kaana cindahu catar iyo wax udgayana soo taabta haddii catarka uu haysto uma ataa masjidka taga falam yatakhada acnaaqa annaas dadka qoorahooda iyo luqumahoodana aan ka tallaabsan luqumaha dadka aan ka tatallaabsanayn ee meeshuu soo gaaro iska fadhiista uma sallaa tukada maa kutiba lahu wixii loo qoray oo salaado ah tukada uma ansata aamusa inta khudbadu socoto idaa kharaja imaamuhu imaamkiis markuu soo baxo aamusa xataa yakhruja min salaatih ilaa salaadiisa uu ka baxayo kaana kafaaratan limaa beynaha jumcadaas iyo wa beyna aljumucati alatii qablaha iyo jumcadii ka horreysay inta u dhexaysa wixii dunuubahoo dhan waa loogu dhaafa usbuucaas wixii dembi uu sameeyey oo dhan waa loogu dhaafi aadaabtaas hadduu ilaaliyuu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam waalmashyu socodkiina waa la sunneeyaa bisakiinati xasilooni iyo deganaansho lagu soo socdo waxaa nebigu suneeyey salى اllahu عalayhi wasalam marka masjidka la soo aadayo xilliga jumcaha si deganaansho ah qofku inuu isaga soo socdo maxaa yeele nebigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu tilmaamay deganaashahaas ajirka iyo fadiilada uu leeyahay oo xadiis saxiixa ku tilmaamay man gasala yowma اljumuca waاktasal qofkii maalinta jumcaha yacni soo dhaqa wixii wasaqoo iska dhadha waاktasala soo qubaysta wabakara kalaha wabtakara kalahaadda ku sii dadaalay ibtakaradu waa yacni mufaacalo wey waa mubaalaqa ku xeel dheeraasho wey bimacnaa ku xeel dheeraada kalahaashada wamashaa soo socda walam yarkab isagoon wax gaadiida soo korin socodkaasaa ajir badan masjidka in loo soo socdo ayaa ajir badan wadanaa min alimaami wastamaca imaamkana u soo dhowaado khudbada dhegaysta walam yalqu hadal bilaashana aan ku hadlin kaana lahu bikulli khadwatin camalu sana tillaab kastuu soo qaado hal sano ajirkeedii hal sano cibaadadeedii ayaa loo qeli ajru siyaamihaa wa qiyaamihaa halkaas sano soomkeedii iyo qiyaamkeedii qiyaamuleil isagoo hal sano salaatuleil taagnaa isagoo hal sano soomanaa ajirkeedaa loo qori hadduu aadaabtaas ilaaliyo marka ricaayatu laadaab ayaa mar walbaba ajirkaagu la egyahay inta aadaabta aad ilaaliso aadaabta jumcada inta mar walbaba aada ilaaliso oo sunnooyinka aada ilaaliso ayaa ajirkaagu mar walbaba uu leeyahay walishtigaalu mashquulin ayaa la sunneeyaa inuu qofku mashquulo biqiraa'atin qur-aan akhris inuu ku mashquulo markuu masjidka usoo kallaho oo masjidka u yimaado inuu iska sheekaysto ma aha in madaxa laysla galoo layska sheekaysto ma ahane qofku waa inuu cibaado ku mashquulo ilaa khadiibka uu ka imanayo waa inuu cibaadadaas qur-aanka akhrintiisa aw amase dikrin ama dikri waa inuu ku mashquulo fii dariiqihi jidkiisa dhexdiisana waa inuu ugu mashquulo qur-aanka akhrintiisa iyo dikriga wa filmasjidi masjidka dhexdiisana waa igu mashquulo markuu dariiqa xataa ku soo socdo intuusan masjidka gaarin waa inuu qur-aanka sii akhristo waa inuu sii wardiyo adkaarta uu sii akhristo markuu masjidka galana sidoo kale min baabi owlaw dariiqiiba haddii la yidhi qur-aanka ku soo akhristo oo adkaartaa ku soo akhristo maxaad u malaynaya masjidka markuu yimaadana min baabi owlaa walinsaatu aamusidiina waa la sunneeya fi lkhudbati khudbada dhexdeeda in la aamuso ayaa la sunneeya bitarki اlkalaami hadalka ka tegiddiisa in lagu aamuso ayaa la sunneeya wadikri dikriga ilaahay ka tegiddiisa in lagu aamuso ayaa la sunneeya lisaamici qofka khudbada dhegaysanaya ayaana loo sunneeyaa aamusidda masaa'ilkan ulajeedada sheekh uu ka leeyahay waxaa weeye khudbada intay socoto waxaa sunnaha in la aamuso aamusidda maxaa loola jeedaa aamusidda waxaa loola jeedaa buuri sheekhu bitarki اlkalaam waa inaad hadal oo dhan aad ka aamusto wadikri dikriga ilaahayna waa inaad ka aamusto waa inta khudbadu socoto waxa laga hadlay khadiibku intuu khudbada akrinayo xataa qur-aan lama ogola intay khudbadu socoto qur-aanka oo wax ka ajir badan aysan jirin khudbadii intay socoto xataa qur-aan ma akhrin karti fadlan can kalaami اdunya kalaamu dunyaa iskaba dhaafba khudbadii intay socoto xataa mashruuc ma ahan in la akhristo qiraa'atu اlqur'aani اlkariim oo wax ka ajir badan aysan jirin xataa lama ogola lanna waxaa weeye istimaaca sunnaha khadiibku waanadiisa iyo wacdigiisa in la dhegaysto ayaa sunno ah maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi waidaa quri'a alqur'aanu faastamicuu lahu waansituu qur-aanka haddii la aqrinayo qur-aanka waxaa loola jeedaa ay alkhudba khudbada marka la aqrinayo faastamicuu lahu dhegeysta khudbadaa la aqrinayo waansituu aamusa oo uu dheg raariciyo khudbadaada wa bitarki اlkalaami lisaamici marka maxaa loola jeedaa bitarki اlkalaami wadikri lisaamic lisaamic waxaa loola jeedaa aladii yastamicu alkhudba waa qofka khudbada dhegaysanaya khudbadii haddaadba maqlaysid yani dikrina laguma ogola kalaamu dunyaana iskaba dhaafay lama ogola wa bitarki اlkalaami hadalka ka tegiddiisii waa inuu ku aamuso duuna dikri dikriga ka sokay dikri ilaahay wuu wadan karaa qofka dikriga ilaahay wadan kara waa qofkee ligayrihi gayri saamici qofkii khudbada maqlayay gayrkiis gayri saamic maxaa loola jeedaa ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye khudbadii khadiibka ma maqlaysid aadaad uga fog tahay khadiibkii khadiibka khudbadiisii haddaadan maqlaynin waxaa lagaa doonayaa inaadan kalaamu dunya aadan ku hadlin laakiin dikrigu uu kuu furan yahay dikriga iyo qiraa'at اlqur'aan iyo intii khudbadu socoto marba haddaadan khudbadii maqlaynin ee khudbadii haddaadan maqlaynin xigmada qofka saamica ah loogu jideeyey inuu isagu qur'aan akhriska ka tago oo dikriga ilaahay uu ka tago xigmadaasi waxay ahayd listimaaci اlkhadiib inuu khadiib ka dhegeysto ilaa isagu khudbadu ka faa'iidaysan amaa qofkii khudbada aan maqlaynin isagu dikriga ilaahay uu wadan karo wa yukrahu waxaa la nacaa alixtibaa'u jilbaxirasho fiiha fi lkhudba khudbadiioo socota khudbada dhexdeedii in jilbaha lagu xirto karaahiye wey waa limaa saxa min annahyi canhu liannu nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaaday inuu nahiyey alixtibaa khudbadii iyadoo socotay in jilbaha la xirto nabigu waa diiday sala allahu wasalam wabaaraka calayh waliannahu yajlibu nawma jilbahaas la xidhanayo wuxuu soo jiidaa hurdu hurdu keeni midda kale waxaa weeye dee aadaabtana ka mid ma aha qof khadiib iyo wacdi iyo dhegaysanay iyo u jilba xidhanayo sidii asagu inuu meesha madax ka yahay oo kale aadaabaa la rabaa meesha in lagu dhegaysta khadiibkiyaa ku wacdinaya wacdiyaa socda khayraadaa socda adigaa tusaale laguu sheega adigaa lagu wacyigelin jilbaha sidii oday uun oday dhaqameed meesha madax ka ah aad meeshii jilbe u xirato meesha waxaa la doonayaa tawaaduc iyo istimaac lilkhudba lidaalika nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu nahiyey alixtibaa ixtibaa waa jilbe xirasho wa yukrahu waxaa la nacaa alixtibaau jilbe xirashadii fiiha fi lkhudbati khudbada dhexdeedii in jilbaha la xirto waa la nacaa wa salaamu daakhili qofkii masjidka soo galay salaamtiisina waa la nici haddaad masjidkii soo gashay iyadoo khudbadu socoto assalaamu calaykum waraxmat ullah inaad tidhaahid karaahiyow leannu masjidkii haddaad soo gashay maxaad ka mid noqotay dadka khudbadii dhegaysanaya maadaama dadkii khudbada dhegaysanaya aad ka mid noqoto waxba dad salaam haysku mashquuline khudbada dhegaysigeeda ku mashquul khudbada inaad dhegaysato ku mashquul wasalaamu daakhili qofkii soo galay masjidka salaamiddiisiina waa la nacaa cala alxaadiriin dadkii xaadiriinta ahaa oo khudbada dhegaysanaya inuu salaamo karaahiyow laakiin tajibu ijaabatuhu ijaabatu daakhil laakiin qofkaa masjidka soo galay u jawaab celintiisu waajib asaga inuu dadka salaamo karaahiyow laakiin lacalla hadduu salaamay dadkii khudbada dhegaysanayay waa in jamaacada uun qof ka mid inuu ka radiyo waajib wey salaamta in la radiyo waajib wey wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi in la yidhaahdo wayustaxabu waxaa la sunneeyaa tashmiitu alcaadisi qofkii hindhisay uducayntiisii dadkii khudbada dhegaysanayay qof ka mid aha hindhisay alxamdu lilaah ayuu waa inaad tidhaahid yarxamuka allah khudbadiina way socotaay ogow waa min almasaa'il almustatnaat masaa'ilka laga soo reebayay ka midta masaa'ilka soo socday maxay ahayd inaan la hadli karin xataa dikriga ilaahay dikriga ilaahay xataa inaan lagu hadli karin intii khudbadu ay socoto laakiin masaa'ilka laga soo reebay maxaa ka mid a salaamu daakhil qof soo galay masjidku assalaamu calaykum yidhi khudbadiina ay socoto waa waajib salaamta in laga qaado waxaa kaloo ka mid a qof hindhisay oo jamaacadii khudbada dhegaysanayay ka mid a waa inaad tidhaahid yarxamuka allah hadduu asagu yidhaaho alxamdu lilah hadduu yidhaaho wayusanu waxaa la sunneeyaa qiraa'atu اlkahfi qiraa'atu suurati اlkahfi suuratu اlkahfi aqrinteedii ayaa la sunneeyaa yowmahaa yowma اljumucati jumcada maalinteedii in la akhristo wa leylatahaa leylata اljumucati jumcada habeenkeediina la akhristo waxyaalaha la sunneeyey maalinta jumcaha waxaa ka mid a qofku inuu akhristo habeenka iyo maalinta suuratu اlkahfi maxaa yeelay nabigeena sala allahu calayhi wasalam ajir badan iyo fadiilo fara badan uu ku sheegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa limaa saxa min qowlihi nabiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalam ayaa saxiix noqdo sugnaaday man qara'ahaa suuratu lkahfi qofkii akhrista yowma aljumuca adaa'a lahu waxaa u nuura min annuuri xagga nuurka waxaa uga iftiima maa bayna aljumcatayn labada jumca inta udhexaysa usbuucaas inta udhexaysa ayaa nuur ilaahay siiya subxaanaه wa tacaala usbuucaas oo dhan nuur iyo barakaad ayuu ku dhammaystaa usbuucaas oo dhan wa iktaaru salaati salliga badintiisiina waa la sunneeya cala annabiyi nabiga lagu salliyo sala allahu wasalam wabaaraka calayh fiihimaa fii yowmi اljumucati wa leylatiha maalinta jumcaha iyo habeenka jumcahana waxaa la sunneeyaa in la badiyo salliga nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh leannu isagana axaadiis fara badan ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam ku ammaanay qofka salliga badiya maalinta jumcaha iyo habeenka jumcaha khayrka iyo barakaadka uu helayo oo nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xadiiskii abu daawuud uu sanad saxiixa ku warinayay ayaa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam ina min afdali ayaamikum yowma aljumuca faakiruu min asalaati calay maalmihiina waxaa ugu fadli badan uu yihi nabigu sala allahu calayh wasalam maalinta jumcaha ah faakiruu badiya min asalaati calay salliga anigaad igu sallinaysaan badiyuu yihi nabigu sala allahu calayh wasalam waxaddu likhaari alaaثumia xadka badintana ugu yar qofkan marka la leeyahay wax buu badiyey oo salligiiyuu badiyey badintaas waxaa ugu yar ilaa saddex boqol ilaa saddex boqol waa xadka ugu yar wey badinta salliga nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh waadducaau ducihii isagana waa la sunneeyaa ducaha in la badiyo fii yowmihaa yowmi اljumucati jumcada maalinteeda in aada loo ducaysto ayaa la sunneeya lanna waxaa weeye waa liyusaadifa saacata alijaaba waxaa dhici karta qofku inuu aqbalo yacni inuu waafaqo saacata alijaaba saacad ilaahay subxaanahu watacaala ducada uu aqbalayo liannahu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay maalinta jumcaha inay ku jirto saacad aan ducada lasoo radinayn oo addoonku wuxuu ilaahay weydiisto ilaahay uu siinayo marka culimmadu waxay isku khilaafeen saacadda ijaabada oo jumcada ku jirta waa saacadee saacatulijaaba jumcada maadaama ay ku jirto waa saacadee ayay culimmadu isku khilaafeen sheekhan hadda wuxuu yidhi raximahu llahu tacaala وsaacaة اlijaabati saacatu lijaabadu fii maa wakti dhexdiisay ahaatee waktigaasoo beyna juluusi اlimaami imaamka fadhigiisa u dhexeeyo lilkhudbati liأjli اlkhudba khudbada darteed uu u fadhiisto iyo wa salaamihi salaami اlimaami iyo imaamka salaamo noqsigiisa inta u dhexaysay ahaatee saacaة اlijaaba sheekha isaga raximahu اllahu tacaala wuxuu tilmaamay saacatu lijaaba inay ku jirto markuu imaamku waa khadiibkaa loola jeedaa khadiibku markuu khudbada u fadhiisto oo isdiyaarinayo inuu khudbadii u istaago isku diyaarin fadhigaas uu fadhiyo laga bilaabo ilaa salaada laga salaamo noqsanayo inta u dhexaysa intaas ayaa saacatulijaaba ah marka waa wakti ladiifoo yar qofkii ilaahay uu waafajiyey subxaanahu watacaala calooshiisana wax xaaraama aysan ku jirin dharkiisuna uusan xaaraam ahayn oo isagu ducada aqbalkeedii asbaabteedii uu la yimaado amaa qofka hadduu xaaraan iska cunay ama dharka uu ku tukanayo ay yihiin dhar xaaraan ama guriga uu ku hoyanayo uu yahay guri xaaraana uu yahay taasi waxay ka mid tahay asbaabta ducadiisa yacni diideysa in lagu aqbalo asbaabta mawaaniculijaaba mawaaniculijaabay ka mid tahay waxaa kaloo culimmada qaarkoodna ay ku tilmaameen saacatulijaaba inay ku jirto maa bacda alcasri ila alghuruub yacni salaada casirka maalinta jumcaha markii la tukado laga bilaabo ilaa qoraxdu ay ka dhacdo culimmada qaarna taasay ku tilmaameen wa yukrahu waxaa la nacaa atakhadi ka tiltillaabsashada qofku dadka inuu ka tiltillaabsado jamaacada mark masjidka markuu soo galo dadkii inuu ka boodboodo uu ka tillaabsado karaahiye wey waa limaa fiihi waxa takhadiga ku sugan oo min aliidaa'i dhib ah dadkii mu'miniinta ah ee jamaacadii inuu dhibo walaa yukrahu atakhadi tillaabsiga looma naco liimaamin imaamkii looma naco inuu dadka ka tillaabsado imaamkii iyo khadiibka hadda waxaa loola jeedaa bimacna waaxid waa khadiibkii uun qofka khudbada akhrinayay ayaa imaamka loola jeedaa waxaa sheekhu hore uu inoogu soo sheegay dadka in laga tallaabsado karaahiyow masjidka haddii aada soo geshid meesha bannaane ugu sokaysa iska fadhiiso laakiin inaad tiraada dadka waa ka taltallaabsano laba qof ay isku dhowaan leeyahayo war sheekh jug u dheh adigana xagga jug u dhaho meeshii aad cidhiirsato lama ogolo taas karaahiyow taasi waxay ka mid tahay waxyaalaha ajirkaagii baabi'inay ama ajirkaagii nusqaaminay ayay ka mid tahay walaa yukrahu takhadiga tiltillaabsiga looma naco liimaamin imaamkii imaamka kii khudbada akhrinayo sheekhii khudbada akhrinayey isagu hadda mimbarkiisee u gaari hadduusan dadkii ka tallaabsan haddii jaanibka mimbarka irid aysan uga furayn meesha mimbarku ka dhisan yahay iriduu ka soo galo haddaysan dhinaca uga furayn oo iriddaas mooye irid kale aysan furayn dee dadki inuu ka soo tallaabsado karaahiye ma aha leannu isagu mimbarku u gaari lahaa waman shaksina looma naco oo karaahiye uma aha tiltillaabsiga shaksigaasoo beenaya day hortiisa furjatun furjatun duleel uu ahaaday meel bannaanoo duleesha qofkii arkayana tiltillaabsigu karaahiye uma aha bimacnaa qofkan wuxuu arkayaa meel isaga ku filan oo laba qof u dhexaysa oo duleesho u jeeda meeshaa duleesho markaa waa iska fadhiisan karaa intuu ka soo tallaabsado sufuuftii kale iyo dadkii kale intuu ka soo tallaabsado meeshaa bannaan wuu buuxin karaa karaahiyana ma aha inuu soo tallaabsado marka waalmucadamu waalmucadami shaksigii la weyneynayo oo la ixtiraamayey licilmin aw salaaxin cilmiyaa lagu weyneeyaa oo lagu xushmeeyaa aw salaaxin ama wanaag kale oo cibaado iyo ahlu khayrnimo kale ayaa lagu ixtiraamaa qofkii la weyneynayay isagana looma naco wاlmucadami waa cadfun calى اlimaam wاlmucadami waxaanu ku cadfaynaa walaa yukrahu liimaamin liimaam intaasay la socotaa walaa yukrahu tillaabsiga looma naco liimaamin imaamkii looma naco wاlmucadami qofkii la xushmaynayo la weyneynayana tiltillaabsiga looma naco idaa alifa qofka la xushmaynayo hadduu bartay mowdican boos min almasjidi meel masjidka ka midahuu weligii isaga tukan jiray qofkaa muxtaramkaah la xushmaynayo waxaa lagu xushmaynaya waa caalim cilmiyuu leeyahay ama waa salaax iyo zuhdi iyo cibaado kalea lagu qadariyaa oo lagu xushmeeyaa meeshii weligii uu ku tukan jiray ayuu u socdaa wuu ka tallaabsan karaa dadka marka laakiin mas'aladan mas'alatu lmucadam waa khilaaf bayna shaaficiya shaaficiyada dhexdooda qofkii hadduu yahay qof caalim ah ama qof zuhdi alla ka cabsi kale bulshadu ay ku ixtiraamayaan taltallaabsiga ma loo baneeya isaga biduuni karaaha mise karaahiya ku taha oo masale khilaafiya w ibnu xajar ulhaytami sharaxa isagu wuxuu ku leeyahay kitaabkan sharaxiisa wuxuu leeyahay waladii yatajihu midka toosan oo sawaabkaa wuxuu yahay alkaraahatu lahu qofka muxtaramkaa la xushmaynayo isagana inuu dadka ka tallaabsado inay karaahiyo tahay ka hayrihi sida dadka kale u la mid yahay bal taakhiiruhu isagu inuu dib u soo dhigo alxuduura ila zaxma ilaa masaajidka cidhiiri uu ka noqonayay inuu soo dib dhaco gaayatun waa meesha ugu dambaysa fi taksiiri xadgudubka binisbati ilayhi isaga haddii loo nisbeeyo isagaa xadgudbay falaa yusaamaxu lahu falam yusaamax lahu isaga looma cafinayo marka fii daalika atakhadi inuu tiltilaabsado ilaa isagaa xadgudub sameeyey isagaa xadgudub sameeyey uli ibnu xajar oo soo daahay walidaalika marka qofka ama ha noqdo qof mucadama sida raajixa ama qof caadiya ha noqdo qof walbaba waxaa karaahiye ah inuu dadka ka taltalaabsado sida raajixa sidaas wayaxrumu waxaa xaaraam ah atashaaqulu mashquulku waa xaaraan bacda alaadaani aadaanka ka bacdi in la mashquulo aadaankaasoo athaani ee labaad aadaanka labaad hadduu dhaco jumcuhu wuxuu iska leeyahay laba aadaan aadaanka hore waxaa la jideeyey xilligii khilaafadii sayidina cuhmaan bnu cafaan sayidina cuhmaan bnu cafaan markuu madaxweynaha ahaa ayuu wuxuu jideeyey aadaanka hore amaa aadaanka labaad oo sheekha khudbada akhrinaya markuu khudbada bilaabi rabo aadaanka laga hormarinayo aadaankaas wuxuu mashruuc ahaa ilaa xilligii nabiga sala allahu wasalam wbaaraka caleyh amaa aadaanka hore isaga waxaa la jideeyey oo la tashriiciyey xilligii khilaafadii sayidina cuhmaan ayaa bilaabay aadaanka awalka ah marka sheekhu wuxuu ka hadlaya waxaa weeye waa aadaanka labaad aadaanka labaad oo sheekha khudbada akhrinayo hortiisa lagu adimayo aadaankaas haddiiba la gaaro in beec iyo nikaax iyo tijaara iyo shaqo iyo waxbarasho waxaasoo dhan in lagu mashquulo xaaraan wey oo maxaa xaaraan noqonaya aadaankii labaada dhacay dukaankiisuu iska fadhiya dukaankiisuu iibsana wuxuuna ka mid yahay dadkii jumcadu ay ku waajibtay wuxuuna ka mid yahay dadkii jumcadu ay ku waajibtay xaaraamuu ku jiraa xaaraam ayuu ku jiraa waxbarashuu isaga jiraa oo iskuul ama jaamacad ama waxbarasho kaleu ku jira aadaankii labaad ka bacdi oo waxbarashadii sii watay xaaraan كل مشغول نوع دون هنقض حرام نكاح اسكسم السنة بعد الآذان الثاني جمعة دي أنا واجب كوا وحكم مشغول نكاح حرام حي لله سبحانه وتعالى وحو القرآن كل يهد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع maalinta jumcaha haddii la addimo fascaw socda ilaa dikri اllah wadaru lbayca beecana isaga tago beecan marka maxaa la mid noqonay kullu shaaqil can اlcibaada wax walboo cibaadada kaa mashquuliya beecay la mid yahay wayaxrumu waxaa xaaraam ah atashaaqul mashquul noqosho bacda alaadaani aadaanka ka bacdi in la mashquulo aadaankaasoo athaani ee labaad mashquulkaasi marka yuu xaaraam ka yahay calaa man talzamhu ljumuca waa qofkii jumcadu ay ku waajibtay qof jumcadu ay ku waajibtay aadaanka labaad ka bacdi inuu wax sameeyo xaaraam wa yukrahu atashaaqulu mashquulkana waa la nacaa karaahiyow bacda zawaali bacda waqti zawaal waqtiga zawaalka ka bacdi yani xilligii salaadii jumcaha waa la gaaray laakiin aadaankii lama gaarin xilligii jumcaha oo bacda zawaal waa la gaaray laakiin weli lama addimin markaana in nikaax iyo waxbarasho iyo beec iyo tijaare iyo waxaa la sameeyo o dhan karaahiyow xaaraantuna goormay bilaawmi bacda alaadaani الthaani aadaanka labaad ka bacdi walaa tudraku ljumucatu jumcadii lama haleelo ilaa biragcatin ilaa biidraaki ragcatin ragca haleelkeedii mahane si kale jumco laguma haleeli karo masaladan sheekhu ulojeedada uu ka leeyahay waxaa weeye qofkaas goormaa la dhihi karaa jumcadii wuu soo gaaray oo jumcadii way ka ansaxday goormaa la dhihi karaa waxaa la dhihi karaa qofku inuu hal ragco ugu yaraan ugu yaraan waa inuu imaamka la soo gaaro hal ragco hal ragco ulajeedada laga leeya waxaa weeye maalan ragcadii hore way ku dhaaftay mabaadan joogin masbuuqaad ahayd ragcadii labaad rukuuceedii ayaad ku xiratay imaamkii jumcadii waad haleeshay leanno marba haddaad rukuuci ku soo gaartay faatixadii waxaa kaa xambaaraya imaamka marka jumcadaadi saxiix wey hadhow markii imaamku uu salaamo noqsado hal ragcad uu istaago jumcadaadina saxiix wey laakiin haddii qofku uusan ragco ku soo gaarin oo tusaale ahaan wuxuu ku soo gaaray ataxiyaadkii ugu dambeeyey ataxiyaadkii ugu dambeeyey jumcaduu ku soo gaaray jumcadii waa kaa tagtay hadhow maxaad tukane duhur duhur waxaad tukanaysa walaa tudraku ljumcatu jumcada lama haleelo ilaa biragcatin ilaa biidraaki ragca ragca haleelkeeda mahan fain adraka hadduu soo haleelay ma'muumkii hu imaamka hadduu soo haleelay bacda rukuuci الthaaniya bacda rukuuci ragcati ragcada rukuuceedii ka bacdi hadduu soo haleelay ragcadaasoo aلthaaniyati ee labaad ragcadii labaad rukuuceedii ayuu ku soo gaaray nawaaha salaadii wuu niyeystaa jumcatan jumco xaal ay tahay ayuu niyeystaa wa sallaaha salaadiina wuu tukadaa duhran xaal ay tahay iyadoo duhura ayuu tukana masaladan fiiri ulijeedada sheekhu ku leeyahay wuxuu ku yidhi sheekhu ma'muumkani imaamkiiyuu soo gaaray bacda rukuuci ragcati الthaaniya ragcadii labaad rukuuceedii kuma soo gaarine ragcadii labaad rukuuceedii ka bacdiyuu soo gaaray oo rukuuca ka bacdi maxaa loola jeeda yani rukuucii wixii ka samic allaahuyoo kale kusoo gaaray sujuuddiyuu kusoo gaaray ataxiyaadkii ugu dambeeyey ataxiyaadkii oo ragcadii labaad ataxiyaadkeedii ayuu ku soo gaaray qofkaasi muxuu samaynaa wuxuu ku yihi sheekhu nawaaha salaadda waa niyeysanaa jumcatan xaalayta haddiiba horta jumcadii aadan ragco ku soo gaarin markaad niyeysanaysay waxaad niyeysanays salaad jumco wasallaaha salaadiina wuu tukanaa duhran xaalayta jumcaad niyeysanee laakiin hadhow maxaad tukanaya afar ragco marka masaladan oo kale culimmada fuqahada waxay yidhaahaan sallaaha waxay yidhaahaan nawaaha walaa salla salla walaa nawa nawaa walaa salla waa niyeystay mana dukan salla walaa nawa wuu tukaday mana niyeysan masaladan masaladan oo kale nawaa walaa salla waa niyeystay laakiin ma dukan maxaa loola jeedaa qofkan yani ragcadii labaad rukuuceedii ka bacdi soo gaaray oo taxiyaadka ku soo gaaray maxaa la yidhi hala niyeysto jumco ha niyeysto laakiin jumco miyuu tukana duhuruu tukana marka qofkaasi nawa walaa salla jumcadii waa niyeysa lakin jumca ma tukanayo sallaa walaa nawa waa tukaday mana niyeysan wuxuu dukaday oo uusan niyeysanna maxay yihin waa duhurkii afar ragcuu tukanaa laakiin markii hore muxuu niyeystay jamcuu niyeystay marka masaladan oo kale saas yidhaahaan fuqahadii waxay yidhaahaan nawa walaa sallaa sallaa walaa nawa saas yidhahan waidaa waktigii axdasa alimaamu imaamku markuu xadao oo weysadii ay ka burtaa loola jeeda fi ljumucati jumcadii dhexdeedii ayaa weysadii uga burtay salaadii jumcada dhexdeedii ayaa weysadii uga burtay aw fii gayrihaa gayri اljumucati ama jumcada salaadii jumcada kayrkeed salaadaha kale salaadii subaxa duhur casr maqrib cishe salaadaha kale asagoo ku dhex jira ayaa imaamkii weysadii ka burtay muxuu samaynaa istakhlafa wuxuu khaliif ka dhigtaa ma'muuman ruux ma'muum ah ayuu khaliif ka dhigtaa ma'muumkaasoo muwaafiqan waafaqsan lisalaatihi salaati اlimaam ruux ma'muuma oo imaamka salaadiisa salaada nidaamkeeda ku waafaqsan ayuu intuu soo jiido uu booskiisa istaajina isagana waa isaga bixi ilaa salaad kuma jira salaaddii weysadiiaba ka burtay masaladan ulajeedada laga leeyahay waa masalaة اlistikhlaaf masaladan waxaa la yidhaha masalaة اlistikhlaaf waa masalada khaliif yeelashada imaamkii oo qof kale khaliif ka dhiganay masalatu listikhlaaf ulajeedada laga leeyahay waxaa weye imaamkii asagoo jumcada ku jira oo salaaddii jumcada xirtay ama salaadihii kaleba duhurkii iyo casirkii maqribkii iyo ceshihii asoo salaaddii ku jira ayaa weysadii ka burtay muxuu samaynaa qofuu u ishaari inuu booskiisii istaago salaadana bixiyo qofuu u ishaara uu leeyahy salaadda naga bixiyo laakiin qofkaas uu ishaarayo shuruuduu leeyahy qofka khaliifka noqonaya oo imaamkii weysadu ka burtay booskiisii istaagaya waxaa shardiga inuu yahay ma'muuman muwaafiqan lisalaatihi qof ma'muum ah oo imaamka salaadiisii waafaqsanaay waa inuu yahay imaamka salaaddiisii waafaqsanaay maxaa loola jeeda ma qof aan waafaqsanaynaa jira waa jiraa ma'muumiinta muwaafiq iyo hayru muwaafiq labadaba ma'muumiinta waa leeyahay mid imaamka nidaamkiisii waafaqsanaa iyo mid aan waafaqsanayn kan waafaqsanaay waxaa ka mid a maalan qof yacni uga soo xirtay salaaddii rubaaciyada ahayd duhurkii oo afarta ragco ahaa ragcadii ugu horreysay ayuu qofkani khaliif uga dhigtay dee ragcadii ugu horreysay hadduu khaliif uga dhigtay rafcada ragcada ugu horreysa duhurka ama casirka ama cishaha waa ragca un aan la taxyaadeyn mid un ku mihaali ragca aan atexyaad lahayn marka wuxuu uga xirtay salaad rubaaciye ah oo afar ragca la tukanayo ragcadeedii hore ayuu ku xirtay qofkaas muxuu yahay ma'muumka ah muwaafaqsanya mise muwaafaqsana waa waafaqsan yahay isku nidaam wey salaadooda salaadooda isku nidaam wey ama wuxuu ku xirtay haaliatu rubaaciya salaad afar reey ah oo afar ragco ah ragcadeedii saddexaad ragcadeedii saddexaad ayuu ku soo xirtay oo khaliif uga dhigtay ragcaddii saddexaad uu khaliif uga dhigto dee ragcaddii saddexaad hadduu khaliif uga dhigtay uu yihi ragcaddii saddexaad iyadoo la marayo booskayga imaad isaguna waa muwaafiq isleeyihiin muwaafiq wey laakiin maxaan muwaafiq noqonayn midaan muwaafiq noqonaynuu jireo wuxuu muwaafiq uga dhigtay ragcadii salaaddii rubaaciyada ahayd ee afarta ragco ahayd tii labaad imaamka iyadoo u ah ragcadii labaad oo salaad afariyo afar ragca duhurkii ragcadii labaad uu khaliif uga dhigtay ragcada labaad duhurka haddiisan salaada ka buri lahayn imaamku muxuu samayn lahaa ataxyaadi lahaa soomaaha atexyaadkii awalka tashahud alawal uu samayn lahaa ninkan uu markaas yacni ku soo xirtay oo ma'muumkana salaadiyaa bilow u ah ma'muumkan ku xirtay salaadiyaa bilow u ah waa kow ragcatu luulaa fii xaqihi isaga xaqiisa waxay u tahay ragcadii ugu horreysay ma iswaafaqsan yihin mase waa iskhilaafsan yihin ya waa iskhilaafsan yihin soo maaha kaasoo kale khaliif kama dhigan karo isku habba kuma soconaya isku hab kuma soconaya leanna waxaa weeye ragcada rubaaciyadii salaaddii afareyda ragcadeedii labaad hadduu ninkani khaliifu uga dhigtay dadkii ma'muumiinta ahaa maxay rabaan ma'muumiintii iyagu maxay rabaan ragcadan maxay rabaan inay atexyaadaan ninkanna hadduuba kusoo xirto kooway u tahay asna muxuu rabaa markuu sujuudo inuu istaaguu rabaa isma waafaqsan isku habba maba ahdo isku hab kuma socdaan alfahmi soo maha marka saas uu ula jeedaa sheekhu markuu leeyahay ma'muuman muwaafiqan lisalaatihi ma'muum salaada imaamka waafaqsan waa inuu yidhaaho booskaygii imaad laakiin mas'aladan waxaysan u baahnayn dadka ma'muumiintu markii khaliifkan ay salaaddii ku daba tukanayaan oo wakiilka ka ah imaamkii weysadu ka burtay ma u baahanayaan inay niyada soo cusboonaysiiyaan bimacnaa niyat اlqudwa bihada alimaam aljadiid imaamkan cusub oo khaliifka ah inay niyadii soo cusboonaysiiyaan ma u baahanayaan mise uma baahna ma waxaa ku filan niyadii kii hore oo weysadu ay ka burtay niyadiisi miyaa ku filan culimmada fuqahadu waxay leeyihiin niyadii horaa ku filan marba haddii salaada iyo habka iswaafaqsan yihiin niyadii horaa ku filan laakiin haddaysan iswaafaqsanaynna haddaysan iswaafaqsanayn see la yeeli oo masalada isan iswaafaqsanayn maxaa ka mid a masalada iswaafaqsanayn waxaa ka mid a duhurkii ragcaddii labaad isagu imaamkii hore ragcaddii labaad maray aweysadii ka burtay ninkaana ragcadda labaad uu kusoo xirtay khaliifka ah khaliifkan ragcaddii labaad uu kusoo xirtay hadduu ninkan soo jiidu yidhaaho booskayga istaag dadkii ma'muumiinta ahaa iyo imaamkii salaaddu ay ka burtay atexyaaday u baahnaayeen ragcaddii ninku atay waa ragcaddii labaad asna muxuu u baahan yahay inuu istaago qofka noocaas oo kale ah oo isku hab aysan ahayn ma'muumiintii imaamkoodii horena aan waafaqsanayn waajib waxaa ku ah an yujadiduu anniyata maratan haaniya waa inay niyadii soo cusboonaysiiyaan kaas waa markaysan iswaafaqsanayn markaysan iswaafaqsanayn waa inay niyada cusboonaysiiyaan ama hadday iswaafaqsan yihiin oo isku hab yihiin uma baahna niyo cusboonayn waala fahmi soo maaha marka masalada saasaa loo kala qaadi masalada waxaa loo kala qaadi tajdiidu niya waa waajib haddaysan iswaafaqsanayn tajdiidu niya waajib ma ahan hadday iswaafaqsan yihiin saas marka qofkan waxaa haddana su-aal meesha ka iman karta dadkan haddii aysan iswaafaqsanayn ninkan haddaysan iswaafaqsanayn oo la yidhi tajdiidu niya hala yimaadaan oo haddana niyadii ha soo cusboonaysiiyaanoo ilaa waa imaam aysan iswaafaqsanayn salaadiisii see iskula tukanayaan iyaguna ragcadan waxay u tahay ragcadii labaad oo atexyaaday u baahan yihiin ninkaanna waxay u tahay ragcadii uuladaaheeda ugu horreysay oo istaagu rabaa isaguna waxaa waajib ku noqonaya marka ninkan oo kale inuu ilaaliyo imaamkii salaada nidaamkeedii hore waa inuu ilaaliyo oo ku socda nidaamkii imaamkii hore inuu ilaaliyo ayaa waajib noqonaya mar walbaba ilaa khaliif weeye mar walbaba kii hore uu khaliif ka yahay wa yuraaci almasbuuqu kii laga hormaray wuxuu ilaaliyaa waa alkhaliifa wey iska jir waa ninkii khaliifkii cusbaayo wa yuraaci alkhaliifatu almasbuuq khaliifkii laga hormaray wuxuu ilaaliyaa nadma salaati imaamihi imaamkiisa salaadiisa salaada nidaamkeedii waa inuu ku socdo meeshuu ataxiyaadi jiray waa inuu ataxiyaado laakiin asaga hadhow see la yeeli ilaa salaadii ragcadii labaad haddii isaga yani uu ku soo xirtay isaga ragcooyina u dhiman hadduu xataa nidaamkiisa ilaaliyo kuwan markay dhammaystaan isaga waxbaa u dhimanaysa la yeeli kuwan markay dhammaystaan wuxuu u ishaari ma'muumiinta inay faaruqaan ila aniga waxbaa ii harsan u leeyi waxaad inkaga soo xirtay wuxuu ishaara inay faaruqaan oo niyatulmufaaraqa ay la yimaadaan iska salaamo noqsadaan ama waxay khiyaar u yeleeyihiin inay sugtaan ninkan intuu salaadda ka soo dhammaysanayo meesha ha ku sugtaan si ay ula salaamo noqsadaan waa labada nidaamba way samayn karaan wa yuraaci almasbuuqu wa yuraaci alkhaliifatu almasbuuq khaliifkii dhowrka ragco lagala hormaray wuxuu ilaalinaa nadma salaati imaamihi imaamkiisa salaadiisa salaadda nidaamkeeda ayuu ilaalinaa walaa yalzamuhum ma'muumiinta laasim kuma aha tajdiidu niyati اlqudwa niyada ku dayashada soo cusboonaynteedu laasim kuma aha goorma goorma marka niyada in la soo cusboonaysa waajib ku ahay muwaafiq hadduu yahay amaa hadduu mukhaalif yahay oo nidaamka salaada uu ku khilaafsan yahay tajdiidu niya waa waajib niyada in la soo cusboonayo markaa waajib baabu salaati اlkhawfi haadaa midkani baabu salaati اlkhawfi salaada cabsida ayuu u baab yahay baabu kayfiyati salaati اlkhawfi salaada la yidhaaho salaati اlkhawf kayfiyada iyo nidaamka loo tukanayo ayuu u baab yahay sheekhu raximah اllahu tacaala halkan wuxuu ka gudageli doonaa salaadii la yidhaaho salaat اlkhowf salaatulkhowfkaas sharcigu wuxuu ku daruureeyey ama sharcigu uu ku cafiyey waxyaalo salaadaha kale aan lagu cafin ayaa iyada lagu cafiyey walidaalika sidaasuu sheekhu baab guuni ah oo madax bannaan uu iyada uga hadlay kayfiyaad fara badan iyo nidaam fara badan ayaa loo tukadaa salaat اlkhowf waxaana loo qeybiyaa cadowgu inuu markaas jihada qiblada uu muslimiinta ka xigo iyo meelaan qiblada ahayn inuu ka xigo iyo in laysdhex galay oo ciidankii cadowgii gaaladii muslimiintu ay isdhex galay saddexdaasaa loo qayba haddii marka cadowgu dhinaca qiblada uu xigo dhinaca qiblada hadduu xigo laba saf uu imaamku uu ma'muumiintii u qaybina hal safaa la sujuuday hal saf ayaa la rukuucay la sujuudaya safkan iyo imaamku markay soo kor noqdaan ragcada labaad markaasi iyaguna rukuucii sujuud ay aadayaan rukuucii sujuud markaasay aadayaan sujuuddii safba maruu waardiyeynaa cadowgii takhallufka iyo gadaal marka imaamka laga gadaal marana waa daruura in la cafinayo taas ilaa dadkana cadoway ilaalinaya marna waxaa weeye waa kayfiyo kaleoo dhinaca qiblada ma xigaan cadowgii iyo meel kale ayay xigaan haddii meel kale ay xigaan imaamku jamaacada iyo ciidanka wuxuu u qaybinaa laba qaybood qaybuu tujinaa maalan laba ragcoo kale haddii salaadu ay tahay hal ragcuu tujinaa qayb hal ragc markuu tujiyo ragcada kale iyagaa dhamaystiran iyagaa iskood u dhamaystiran isaguna ragcada labaad wuxuu ku sugi qolada kale inay soo bedelaan ragcada labaad uu iska taagnaana saas u taagnaana kuwan markay dhammaystirtaan salaada way baxayaan kuwaasay soo bedelayaan kuwan cusub oo yimid imaamku wuxuu dejinaa hal ragco iyagana atxiyaadkuu ku sugaa ilaa iyaga ragco kale haddana u dhimano kuwan cusub markaasi sidaas habkaasna waa loo tukadaa waa haddii qiblada aysan xigin cadowgu oo meelaan qiblada ahayn ay xigaan marxalada saddexaaduu sheekhu isagu ka hadli doonaa labadaa marxalaba sheekhu isagu kama hadline marxalada saddexaad wuxuu ka hadli doonaa haddii la isdhex galo oo cadowgii muslimiinta iyo gaaladii ay isdhex galaan see la yeeli idaltaxama alqitaal dagaalku hadduu isdhex galo dagaalkaasoo almubaaxu ee la banneeyey oo cadowgii gaaladii muslimiintii ay isdhex galaan ow amase haraba shaksigu uu cararo haraban carar cararkaasoo mubaaxan la banneeyey min xabsin xabsi uu ka cararo wa caduwin cadow uu ka cararo wa sabuucin dugaag uu ka cararo ow amase dabba daaliman ama qof daalima uu ka difaacayo can maalihi maalkiisii uu daalim ka difaacayo cudira shaksigaas waa loo cudur daaraa fii tarki lqibla qiblada ka tegiddeeda waa lagu cudur daaraa meel aan qiblo ahayn hadduu isaga jeesto macduur wey waa loo cafiyo sheekhu wuxuu ku yidhi ida iltaxama alqitaalu dagaalku hadduu isdhex galo dagaalkaasoo almubaaxu la banneeyey haddii dagaalka wax lagugu daruurinayo goormo wey dagaal kasta ma ah dagaal mubaaxa wey waa jihaad oo kale qof gurigaaga kugu soo weeraray oo kale markaad la dagaalamaysid markaasoo kale wey marka daruuradan iyo cafiskan aada yeelanayso ama haddii dagaal xaaraam ay tahay dagaalka la dagaalamayo sida qabaa'ilka dagaalka dhex mara oo kale qabaa'ilka dagaalka dhex mara oo kale waa dagaal xaaraama oo dagaal casabiye iyo fidno ku dhisan kuwaasoo kale wax daruura ma laha wax daruuro ah ma laha dagaalku waa inuu yahay dagaal mubaaxa ow amase haraba qofku uu cararo haraban carar cararkaasoo mubaaxan ee la banneeyey ama qofku uu noqonayo qof isagoo cararaya uu rabaa salaaddii inuu tukado oo waktigii salaadda la gaaray muxuu ka cararayaa min xabsin xabsiyuu ka cararaya haddii xabsiga markaad ka fakanayso jeelka waa haddii bikayri xaqin lagu xabiso laakiin haddii dowladdu ay xaq kugu xirtay xaqii dowladdu kugu xirtay oo dowladdu xabsiga waxay kuu dhigtay dulmi aada samaysay haddaad jeelka ka carartid cararkaagaaba dulmi ah wax daruura milid cararkaagaaba dulmi ah daruuro milid marka marka sheekhu wuxuu ka hadlaya waxaa weeye min xabsinaad ka carartay xabsigaas waa bikayri xaqin waa xabsi xaq daraaw wa caduwin cadowuu ka cararay wa sabuucin dugaaguu ka cararay ow dabba ama wuxuu ka difaacay daaliman can maalihi ama qof daalimuu hantidiisa ka difaaci hantidiisu qof daalim uu ka difaaci marka daalimkii saasuu ku cararay oo daalimkii ceyrsanaya ama isagiiyo daalimkii u ceyrsanaa daalimkii ayuu cirdaysana cudira shaksigaas dagaalka ku jira waxaa loo cudur daaray fii tarki اlqibla qiblada ka tegiddeedii waa lagu cudur daaray qofka noocaas oo kale ah qibladii isagoo meel bari usii cararay dhinaca bari qorax soo baxa salaaduu iska tukanaya allahu akbar faatixadii ha sii akhriyo soo orday rukuucii madaxa bi sidaa ha u ishaaro soo orday ishaaro sujuuddii ha ishaaro soo orday saasuu salaada ku tukanaya way isku xihan karaan xataa laba ordaysoo cararay waa isku xihan karaan bal xataa mararka qaar waxaa dhici karta imaamkii oo ordayo salaada lagu xihanayo ma'muumkii inuu horeeyo ma'muumkiiya horeeya waa daruuri cafis wey ma'muumkiiya horeeya imaamkiina waa laga orod badiyey salaadiina waa laisku xihan salaadiina waa laisku xihan markaas haddi qaabku ula soconayo markaas allahu aclam sida kutubtu qorayaan waa sidaasi ma'muumkiiba haba dambeeye waxaan leeyahay imaamkii haba dambeeyo salaadda uu ku xihan kara hadduu imaamkii dambeeyo see loola socan wey marka kulli waxaa laga yaabaa in hoos hoos laga fiirinayo oo marka gadaal fiirintaas la fiirinayo in salaaddii lagula soconayo ilaa imaamkii yaa dhici karta inuu dambeeyo ma'muumkii uu orod badiyo maca daalika waa isku xihanaya oo daruuro daruuro cudura waxaa loo cudur daaraa fii tarki اlqibla wa kahrati اlafcaal iyo dhaqdhaqaaqa faraha badan waa lagu cudur daaray dhaqdhaqaaq badan oo ilaa qofkan samayno waa ordiyo seefuu ridaaho hubuu ridaaho waxaa laga yaabaa inuu maaragtaahay la soo baxo hubo waxaasoo dhan waa loo cudur daaray warukuubi keridda gaadiidka uu ku boodayo uu korayo asoo salaaddii wata waa loo cudur daaray waaliimaai ishaaridda birukuuc rukuucii uu ishaarayana waa loogu cudur daaray soo ordaya uu madaxa xoogaa raaricina rukuucii uu ishaaray wasujuudu wayejibu waxaa waajiba an yakuuna sujuudu sujuudku inuu ahaado akhfada mid hoosayn badan rukuuca markaad madaxa raaricinayso iyo sujuudda markaad madaxa raaricinayso waa in sujuudda madax raaricinteedu ay aada usii hooseyso aad aad usii hooseyso walaa yucdaru laakiin shaksiga looguma cudur daaro fi siyaaxi qaylada qaylo iyo qaylo cidlaa iska qaylayo cudurdaar ma laha maxaad la qayli dagaalaad ba ku jirtaa gacanta laga dagaalami mooye afka lagama dagaalamo qaylo cudurdaar ma laha leannahu qofka aamusa ayaaba laga haybaystaa qofku hadduu aamusan yahay shub iska yahay markaasaa laga haybaystaa laakiin iska qayl qayliya waxa wey lagama haybaysto allah subxaana wa tacaala